anfusahum nafafyaalkooda uun kuwa dumiya ayay ahaadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka soo sheekaynayey nimankii yahuudda ahaa nicmooyinkii ilaahay ugu nicmeeyey aabbayaashood aabbayaashood nicmooyinkii ilaahay ugu nicmeeyey ayuu alla soo hadalhaye subxaanahu wa tacaala waxaana markaa loogu dhega warrami nimanka nabigeenna la joogay calayhi salaatu wasalaam aayaddan ilaahay wuxuu ku sheegay subxaana waxaanu idinku haraynay reer banu israa'iilow daruurtii ayaannu idinku hadhaynay daruurtaa marka lagu hareeyey waa fii zamani tiih xilligii ay ku jireen jahwareerka wey oo zamanu tiiha reer banu israa'iil ay ku jireen jahwareerkaasi wuxuu ka dhashay nimankani markii ay ka soo baxeen carriga masar israa'iiliyiintu waxaa lagu yidhi waxaad gashaan baytulmaqdis taga nimankaa jabbaariinta ah ee kufaarta ah ee baytulmaqdis agagaarkiisa degan nimankaa la dagaalamaa lagu yidhi oo carriga falastiin jooga nimankaa gaaladaa la dagaalama mu'miniinaad noqoteen jihaad ku qaada ayaa la amray israa'iiliyiintii way ka soo hor jeesteen jihaadkaa marka waxay yidhaaheen fadhab anta wa rabbuka faqaatilaa innaa haahunaa qaaciduun nabiyullaahi muusew adiga iyo rabbigaagu israaca oo ordoo soo dagaalama oo gaalada la sheegaayo la soo dagaalama annagu halkan ma dhaafayno halkan ma dhaafayno yidhaahan jihaad iyo dagaalna ma gelayno marka iyagu waxay leeyihiin nimanka meesha jooga waa niman aad u xoog waaweyn waa niman lanallaynahaya waa niman aan waxba naga reebaynin saas awgeed annagu awood uma lihin inaan la dagaalanno nimankaa falastiin jooga markii sidaa ay diideen inay qaryadii galaan oo waddankii loo diray ay jihaadka u galaan ay diideen ilaahay afartan sano wuxuu ku riday jahwareer ah tiiha ilaahay ku riday subxaanahu wa tacaala marka tiihaasi wuxuu ahaa markay socdaalaan oo is yidhaahaan qaryadii xaggeeda aada markay socdaalaanba saaka haddii ay baxaan gabalku meeshuu dha markuu ku dhaco ay socdaan subaxii meeshay socodka ka soo bilaaba inay taagan yihiin saakoo dhan way socdeen gabalkiiyaa ugu dhacay socod markay fiiriyaan waxay taagan yihiin meeshii saakay ay socodka ka soo bilaabeen innahaa muxaramatun calayhim arbaciina sana yatiihuuna fi lard suuratulmaa-iday noogu imaan doontaa iyagoo faahfaahsan qisadaas afartan sano ma gelaysaanaa layidhi weligiin marba haddaad jihaad inaad ku gasho diideen si kalena kuma gelaysaan afartanka sano waa idinka xaaraam inaad gashaan filistiin yatiihuuna fil ardi ardada intaa ku jahwareersanaayeen afartankaa sano xilligaa marka zamanutiiha lagu jiray kuwii maaragtaahay afartanka sano jiray siddeetan sanoy gaareen markaa afartan sanoy jahwareerkaa ku jireen saaka meeshay ka socdaalaan ilaa qorraxdu ay ka dhacday soconaayaan markay fiiriyaanna halkoodii taagan yihiin cadaabkaasaa lagu riday reer banu israa'iil xilligii jahwareerkaas aad ku jirteen ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaalaa waxaanu idinku haraynay daruur waan idin naxariisannay tiiha idinku markaad ku jirteen daruuraannu idinku haraynay maxaa yeele meeshu ma ahayn meel qarya oo magaalaa ma ahayn meel guryo ka dhisan yihiin ma ahayn marka si aadnaan meeshaa ugu dhindhiman oo kulaylku uusan idiin dilin ayaan daruur idinku haraynay adinkoo weliba amarkeennii diidey amarkeennii jihaadka adinkoo diiday oo yidhi fadhab anta wa rabbuka faqaatilaa innaa haahunaa qaaciduun adigay rabbigaa israaca adinkoo sidaa yidhi ayaan daruurtaa idinku haraynay si qorraxdu aysan maaragtaa meesha aysan idiin dilin wa anzalnaa calaykum dushiinnana waxaanu ku soo dejinnay marka daruurta aan idinku haraynay almanna malabkii iyo wasalwaa kabaraaydii ayaan dushiinna ku soo dejinnay xilligii nimankan zamanutiiha ay ku jireen meesha meel wax laga cuno ma aha waa dhul bahgooye ah masarna way ka soo tageen falastiinna ma jiraan meel u dhexaysay marayaan waxaa marka risqi looga dhigay malab iyo shimbirahan la yidhaha salwa salwaadu waxa weeye waa jamcu salwaatin salwaatin ayuu ahaa mufradkiisii waa la jamciyey oo waxaa lagu jamciyey salwa ayaa lagu jamciyey shimbirahaas waxa weeye salwa ah waa shimbiro cajiib lao waxa weeye iyagu xilliga roobka meesha roobka uu ka da-ayo oo roobka weyn uu ka socdo ma tagaan meelaha jasiiradaha iyo ayay ku nool yihiin xilliga roobabku da-ayaan jasiiradaha roobka uusan ka di'in ayay aadaan dabiica ahaan oo roobka iyagu ma xamili karaana way necib yihiin kuwan salwaaga laleeyaha shimbiraha waa shimbiro aada u macaan aada u cayilan aada u baruur badan wey shimbirahaas marka waxaa lagu tilmaamaa sayntoodu daba saynahoo dheer ma laha way kuusan yihiin saynna ma laha shimbiro kuuskuusan oo hilib badan oo baruur badan wey shimbirahaas iyo bahalkan maniga la yidhaaho oo malabka ah manigan waxa weeye xaqiiqa ahaan malab ruma ma uusan ahayn laakiin qaabka malabku u ekaa xaqiiqada wuxuu ahaa ilaaha ka warqabo subxaanahu wa tacaala laakiin culimmada waxay sheegaan inuu malabka u ekaa malabka inuu u ekaa bahalka nimankan loo soo dejinayey oo risqiga looga dhigay zamanutiih malabka wax u egu ahaa laakiin malab rasmiya ma uusan ahayn ilaaha xaqiiqadiisa garanayo salwaagana waxa weeye waa shimbiro oo aada u kuuskuusan oo hilibkoodu uu macaan yahay subax kasta shimbiraha hilibkooda iyo bahalka malabka u eg ayay ku quraacanayeen waxaa marka laga deeqay beerfalashadii iyo risqigii ay ku dhibtoonayeen iyo shaqadii iyo waxaasoo dhan ilaahay wuu ka kaafiyey subxaanahu wa tacaala qof walboo israa'iili ah markii albaabka uu furto albaabka hortiisa wuxuu ka helaayay risqigan malabkan waxaa loo soo saarayay geedaha iyo dhagaxda ayaa loo soo saarayay subax walba risqigaasaan idinkugu nicmaynay reer banu israa'iilow waxaana markaa idin idhi kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum waxyaalaha aanu idinku irsaaqnay kuwiisa wanwanaagsan ka cuna ilaahayaa wuxuu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaalaa waxaa reer banu israa'iil lagu irsaaqay dayibaat inuu ahaa wax aad u wanaagsan maniga iyo salwa wax aad u wanaagsan uu ahaa nimankan waxa la siiyey markay sidaa ay sameeyeen oo nicmadaa ilaahay uu ku irsaaqay subxaana dulmiyay sameeyeen dulmi ayay sameeyeen oo ilaahay ku caasiyeen subxaanahu wa tacaala maca daalika ilaahay wuxuu yidhi wamaa dalamuuna hadday macsiyadaa sameeyeen oo aan nicmadan aan ugu nicmaynay ay ku kufriyeen annaganama dulmin walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun iyagaa isdulmiyey u halkaas marka waxaa laga qaadan aayadda qofku hadduu ilaahay ku caasiyo isaga unbaa iscaasiyey hadduu dembi sameeyo isaga unbaa isdulmiyey maxana ilaahay ma dulmin kartid ilaahayna waxba kama dhibi kartid subxaanahu wa tacaala koonka dhan waxa adduunka saaran oo dhan hadday wada gaaloobaan walciyaadu billaah ilaahay waxba uma dhibi karaan hadday kulligoodu wada toosnaadaanna ilaahay waxba uma siyaadin karaan marka nimankan waxaa weeye yahuudda ah dulmigan ay sameeyeen iyaga unbaa isdulmiyey maxaa yeele dulmigan waxa ka dhalanaya oo cadaabka ah naftooduu dib ugu soo laaban marka hadda waxaa la hormariyey mafcuulu bihigii anfusahum waa mafcuulkii yadlimuun waxaa loo hormariyey lilikhtisaas lianna haada dulma khaasun bianfusihim dulmiga naftooduu ku gaar yahay macnadaha iyadoo la faa'iidaynaayo ayaa mafcuulkii la soo hormariyey maxaa yeele mafcuulka haddii lasoo hormariyo wuxuu faa'iideyn ikhtisaas waid qulna dkuluu haadihi alqaryata fakuluu minha xaysu shi'tum ragada xaysu shi'tum ragadan waadkhuluu lbaaba sujadan waquluu xidatu nakfir lakum khadaayaakum wasanaziidu lmuxsiniin waid wakti xusa reer banu israa'iilow qulnaa aan nidhi idkhuluu gala haadihi tan gala taasoo alqaryata ee qaryada ah fakuluu cuna minhaa min tacaamihaa qaryadaas cuntadeeda ka cuna xaysu meel ka cuna shiitum aad doontaan aklan cunid cuna akligaasoo ragadan ballaaran cunto aan cidhiiri ahayn cuna wadkhulu lbaaba albaabka qaryadana gala sujadan xaal aatiin adinkoo sujuudsan albaabka qaryada gala waquuluu dhaha markaad qaryada gelaysaan amrunaa ama mas'alatunaa annaga su'aasheennu xiddatun hoodin wey oo dembiga nala ka hoodiyo taas way rabbi ow su-aasha aanu ku warsanayno haddaad aadaabta aqriyada ku gashaan oo khushuuca iyo tadaruca aad ku gashaan nakfir waanu dhaafaynaa lakum adinka khadaayaakum gafafyaalkiinaanu idiin dhaafaynaa wixii gaf aad gasheen oo dhan waanu dhaafaynaa wasanasiidu waana u siyaadin doonaa almuxsiniina acmaalahum kuwa acmaashooda wanaajiyana waanu u siyaadin doonaa wanaag dadkii toosnaayna wanaagaan u siyaadinaynaa dembiilayaashiina dembigoodaanu dhaafaynaa waid wakti xusa reer banu israa'iil ow qulnaa aanu nidhi udkuluu haadihi tan gala taasoo alqaryata qaryada ah fakuluu cuna minhaa min dacaamihaa wa himaarihaa qaryadaas midhaheeda iyo dacaamkeeda ka cuna xaysu meeshii ka cuna shiitum aad doontaan aklan cunid cuna akligaasoo raqadan ballaaran wadkhulu lbaaba albaabka qaryadana gala sujadan xaal aatiin kuwa sujuudsan gala waquuluu dhaha markaad gelaysaan mas'alatunaa ilaahu masaladaannu ku warsanaynahay xiddatun hoobin wey oo dembiga inaad naga hoobiso ayaannu ku warsanaynaa rabbiyow dhaha nakfir dhaafnee marka haddaad sidaa ku gashaan qaryada lakum idinka idiin dhaafnee khadaayaakum gafafyaalkiinna idiin dhaafnee wasanasiidu waana siyaadin doonaa almuxsiniina acmaalahum kuwa acmaashooda wanaajiyana waannu u siyaadin doonaa wanaag ilaahay subxaanahu wa tacaala weli wuxuu ka sheekayn nimankii reer banu israa'iil ahaa sida ilaahay ugu nicmeeyey iyo nicmadaas siday uga hor yimaadeen qofka bini aadamka waxaa loo baahan yahay marba haddii ilaahay uu nicmeeyo nicmadaas waxaa lagu ilaaliyaa shukri waxaa laga hortagaa nicmadaas shukriyaa lagu qaabilaa haddii nicmadaas shukri ku qaabili weyso nicmadii waxay isu bedeli musiibo musiiba isu bedeli oo cadho ilaaha kugu dhacay marba haddaad nicmooyinka waxaa lagu ilaaliyaa cibaado iyo shukriyaa lagu ilaaliyaa mar haddaad nicmo haysad haddii laakiin nicmada aad uga hor timaado nicmadii alla ku siiyey haddaad kufri iyo macaasi aad ku qaabishid ilaahay nicmadaas wuxuu kugu bedeli cadaab nicmadii uu ku siin jiray cadaab iyo cuquubuu ilaahay kugu bedeli subxaanahu wa tacaala nimankan reer banu israa'iil waxaa lagu yidhi qaryada gala qaryadaasi waxay ahayd waa qaryadii baytulmaqdisaa loola jeedaa waa carriga filistiin waa qaryadii markii hore ay diideen jihaadka inay ku galaan afartan sano ka bacdi jihaadkii nimankii markuu galay dhammaadeen nimankii jabbaariinta ahaa way dhammaadeen gaaladii way leedeen qaryadan galaa la yidhi si toosa u gala baytulmaqdis afartan sano ka bacdi wey afartan sano ka bacdigii qaryadii ogolaadeen inay galaan way diideen jihaadkii waa kuwii yidhaaheen fadhab anta warabbuka faqaatilaa inaa haahunaa qaaciduun war hadda qaryada galaa layidhi baytulmaqdis aada qaryadan markii aad gashaan ka cuna qaryada midhaheeda iyo wixii cunto yaallo oo dhan iska cuna adinkaa u madax bannaan waxaad cunaysaan meeshii aad doontaan meeshii aad doontaan qaryadaa ka cuna raqadan weliba cunitaankaasi waa cunitaan ballaaran risqi laydinku cidhiirinahayo ma aha meeshaad doontaan ka cuna ayaa lagu yidhi qaryada weliba ilaahay wuxuu amray subxaana albaabka qaryada albaabka qaryada gala adinkoo sujuudsan oo markaas waxaa sujuuddaasi waxaa weeye waa sujuudu shukri qof mar haddii nicmo ilaahay uu galo waa inuu sujuudo oo ilaahay sujuudu shukri ugu dhaco sujuudu shukri u dhaca waxaa sujuudu shukri ugu dhacaysaan allihii idinka badbaadiyey afartankii sanoo jahwareerka aad ku jirteen zamanu tiiha afartan sanoy jahwareer ku jireen oo markay meel ka dhaqaaqaanba meeshii ay u soo laabanayaan allihii tiiha idinka badbaadiyey oo qaryadan si nabadgelyaha idiin geliyey oo haddana qaryadii irsaaqad dhexdeedii idinku siinayo allahaas idinkoo ku shukrinaya sujuuda markaad albaabka qaryada gelaysaan waquuluu dhaha haddana mas'alatunaa xidda ilaahu annaga masaladaannu ku warsanaynaah waa xidda dembi dhaaf wey dembiga inaad naga hoobisid wey ilaahu waannu kugu caasinay waatii xilligii nebiyullaahi muuse xagga uu ku maqnaa oo munaajaadka uu ku maqnaa dibiga waa tii ay caabudeen waa tii markii la yidhi qaryada gaalada ka saara waa kuwii diideen oo yidhi adigay rabbigaa dagaalama ilaahu intaasoo dembiyaa noo dhaaf waxaanu ku warsanaynaa maanta waa xidda maxaa yeele wax kaloo naga maqan ma leho qaryadii wax walba oo irsaaqada ayaa nimanka loogu fududeeyey inay risqigoodii qaryada ka helaan marka waxaa idinka maqan dembi dhaaf weeye dembi dhaafkaa ilaahay warsada markaad sidaas samaysaan nakfir lakum khadaayaakum gasafyaalkii hore aad u gasheen waan idinka dhaafaynaa maxaa yeele nimankan waxaa ku dhex jira nimankii xataa dibiga caabuday ayaa ku jira oo ilaahay dembigoodii uu dhaafay maxaa yeele kuwii dibiga caabuday markay qaybo fara badan intaasoo kun laga laayey nebiyullaahi muusa ilaahay u tadarrucay ilaahu dilkaa laga joojiyo marka waa laga joojiyey kuwii dhintana waxay noqdeen shuhadda shuhadday noqdeen kuwan hadda baaqi noqdana waa kuwa ilaahay uu leeyahay gafafyaalkiina waan dhaaf wixii aad dibi caabudeen wixii aad jihaadka diideen ood dhahdeen fadhab anta warabbuka faqaatila ina haahunaa qaaciduun jariimadii kale ood gasheen oo tidhaaheen lan nu'mina laka xataa nara allaha jahra ilaahay si cad noo tus waxaasoo dhan waan idinka dhaafayna wasanaziidu lmuxsiniin marka muxsiniintani maxay yihiin kuwan muxsiniinta waxa weeye waa kuwii aan ka qayb qaadan cibaadadii dibiga dibiga cibaadadiisii kuwaan ka qayb qaadan oo fiicnaa wey waa kuwii markii ay yidhaaheen odayaashii lan nu'mina laka xataa nara allaha jahra waa kuwii jariimadaas iyagu aan ku hadlin kuwo fiicanaa ku jiray reer banu israa'iil oo dembiyadaasoo dhan iyagu aan gelin kuwaas iyaga waxa weeye markay xidda yidhaahaan waxay ka helayaan waxay ka helayaan ixsaankoodaa loo siyaadin qofkii wanaagsanna wanaaggiisaa loo siyaadin qofkii khadaayaad iyo gafafiyaal ahaana jaftiisaa lagu dhaafay ee sidaas sameeya nimankan marka maxay sameeyeen intaas markii lagula dardaarmay sidan soo socotay sameeyeen fa bedela way bedeleen alladiina kuwii way bedeleen dalamuu dulmiga sameeyeen qowlan qowl ayay bedeleen qowlan qowl ayay bedeleen macnaha meesha waxaa ka maqan hadaf ficilkan bedela laba mafcuuluu qaataa mid wuxuu u qaataa si toosa qowlan wy midna wuxuu u gudbaa ba mafcuulkii ba'daa meesha ka maqan fabedela way bedeleen alladiina kuwii way bedeleen dalamuhu naftooda dulmiyeen biladii kii way bedeleen qiila lahum ayaga loo yidhi hadalkii lagu yidhi biladii qiila hadalkii la yidhi way bedeleen oo maxay ku bedeleen qowlan hadalay ku bedeleen hadalkaasoo hayr aladii kii kayrkiisa qiila la yidhi ladiiga lahum ayaga lagu yidhi hadalkii lagu yidhi inta bedelenay wax kale ku bedeleen marka innaguna maxaan samaynay faanzalnaa waanu dejinnay cala aladiina kuwii waanu ku dejinnay dushooda dalamuu dulmiga sameeyeen rijisan daacuun ayaanu ku dejinnay min asamaa'i samada xaggeedaanna daacuunkaa uga dejinnay bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda sababkeedaanu daacuunkaa samada uga soo dejinnay yafsuquuna kuwa faasiqooda oo daacada ilaahay ka baxa ay ahaadeen waa niman macangegay noqdeen niman macangegoo la kari waayey noqdeen cadaabaa samada looga soo dejiyey fabedela way bedeleen alladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyeen biladii kii way bedeleen qiila lahum iyaga lagu yidhi qowlan hadal ayay ku bedeleen hadalkaasoo hayra aladii kii kayrkiisa qiila lahum ayaga lagu yidhi wixii lagu yidhi maana wax kalay dheheen faanzalnaa waanu dejinnay innaguna markaas cala aladiina kuwii dushooda waxaanu ku dejinnay dalamuu naftooda dulmiyeen rijisan daacuun ayaanu ku dejinnay min asamaa'i samada xaggeedaana uga dejinnay bimaa kaanuu maadan masderiyow bisababi kownihim ahaanshadooda sababkeedaanu uga soo dejinnay samada daacuun yafsuquuna kuwa faasiqooda oo daacada ilaahay ka baxay noqdeen macangegay noqdeen nimankan si loola dhaqmaa la waayey waa la cadaabay marka nimankii markii la yidhi war qaryadan markaad gelaysaan risqi meel walba ka cuna markaad albaabka gelaysaanna adinkoo sujuudsan gala waxaadna tidhaahaan xidda ilaahu waxaanu ku warsanaynaa xiddaannu ku warsanaynaa ilaahu dembigeenna dhaaf sidaa ku dhaha oo waxa weeye qowlkana ka tadarruca carabka ilaahay ka caabudoo xidda dhaha ka tadarruca ficilkiinana ilaahay ka caabudoo sujuud u dhaca qowlan wa ficlan ilaahay caabuda qowlan wa ficlan hadalka carabkana ilaahay ka caabudoo dhaha xidda xidda xidda idinkoo dhahaya qaryada gala ficilkiinana ilaahay ka caabudoo sujuud muujiya oo tadaruca nimankii sidaa loola ballamay way beddeleen horta warkii la yidhi markii la yidhi qaryada ku gala xidda wax kalay ku beddeleen waxaa kalay ku beddeleen culimmada waxa weeye tafaasiir fara badan ayay ka bixiyaan waxaa la yidhaha waxay ku beddeleen xinda xinda ayay ku beddeleen xidda soomaahyn nuunay ku dareen nuun xinda ayay yidhaaheen xinda xinda ayay yidhaheen markay qaryadii kulli wada gelahayeen reer banu israa'iil oo kumaan kun ah xinda xinda xinda iyagoo dhahaya galeen qaryadii saa wada dhahay xinda iyagoo dhahay meeshii xidda laga rabay xinday ku galeen marka xindada waxa weeye waa baalkan qamadiga la yidhaaho qamadi bal u fuyso bal nimankan waxa la yidhi dhaha iyo waxa ay dhahayaan say u kala fog yihiin say u kala fog yihiin ilaahay wuxuu la jeclaa subxaanahu wa tacaala inay aakhiro badbaadaan oo cadaabka ilaahay ay ka badbaadaan oo xidda ay yidhaahaan waxay ku beddeleen xabad oo adduunye iyo waxyaalahaas raashin raashin marka halkaas waxaan ka galan nimanku niman aakhiro dan kale mabaahada waa niman helo adduunye ah oo qamadi iyo waxyaalahaasay waraysanayaan ilaahay xinday yidhaaheen xinda tafaasiirta qaarna waxay leeyihin waxay ku beddeleen xabbatun fii shaciira xabbatun ayay ku beddeleen xabba fii shaciiray ku beddeleen ilaah waxaanu ku warsanayna waa xabba xabba hal xaboo qamadiya wey hal xaboo qamadiya ilaahu nasiib xabba xabba waxa weeye waxay leeyihiin annaga xiddadaa iyo dembi dhaafkaasba waxaa nooga muhiimsan hal xaboo qamadi ah xabad ilaahu nasiib xabad waxaan laleeyahay aakhire aad badbaadaan iyo dembi dhaaf iyo maba ujeednaba waxaas hal xabbaan ka jecelnahay oo qamadi ah waa niman macangaga wey nimanku niman macangaga dhinac walba ilaahay wuu ku dayey subxaanahu wa tacaala way beddeleen taasi waa qowlkii waxay kale isbeddel nimanku ku sameeyeen ficilkii ficilkiina way beddeleen sujuuddii la yidhi adinkoo sujuudahaya albaabka qaryada gala dabada iyagoo ku ribanayay galeen dabada ku soconahaya dabada iyagoo ku soconaya ayay qaryadii galeen waa niman macangagoo ilaahay si toosa uga hor yimid wey qowlan wa ficlanba way beddeleen qowlan wa ficlanba way beddeleen marka annagu maxaan samaynuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala faanzalnaa waanu dejinnay cala aladiina dalamuu cala aladiina dalamuu waxaanu ku dejinnay rijzan rijzigaas waxaa lagu fasiraa daacuun daacuun inuu hayaa loo badan yahay nimankan waxaa lagu dejiyey min asamaa'i xagga samadaana uga soo dejinnay min asamaa'i waxaa loo leeyahay macnaha wa waxani cadaab bini aadam uu soo dejiyey ma aha waa cadaab ilaahay uu soo dejiyey cadaabku xagga samada hadduu ka yimaado difaac ma laha wax layska difaaci karo maaha xagga samada hadduu ka yimaado maxaa yeele waa arrin rabbaani ah arrin rabbaaniya wey haddii dhulka iyo waxyaalaha bini aadam ay kaala dagaalamayaan way dhici kartaa inaad iska difaacdo laakiin cadaab samada kaaga yimid aafo samaawiya wey aafo samaawiyaanu samada uga soo dejinnay cala aladiina dalamuuda waxaa laga fahmi kuwii muxsiniinta ahay kuwii muxsiniinta ahay ilaahay ma dhihin faanzalnaa calaa bani israa'iil cala aladiina dalamuu wey kuwa fiicnaayaa jiray oo hawsha aan ka qayb qaadan oo xumaanta aan ku jirin dhaalimiintii weeye kuwa cadaabka lagu soo dejiyey waxaana markaa cadaabka looga soo dejiyey sababku wuxuu ahaa bimaa kaanuu yafsiquun wax kale ma ah fisqigii nimankan ku xeel dheeraadeen macangagii noqdeen fisqigii ayay ku xeel dheeraadeen aayaddan marka waxay ku tusin haddii fisqiga shacabku uu ku bato oo dadku ilaahay ay caasiyaan taasi inay keeni karto cadaab samada ka soo dega inay keeni karto fisqigu hadduu bato cadaab xagga samada ka yimaada وid اsتسقى موسى لqومه fقل اضرب بcasاka الحجر فانfجرت minه اثنتا عشhرaةa عyنا فانfجرت minه اثنتا عشhرaةa عyنا qad calima كل أناaس مشhربهم كلوا واshrبوا min رزق اللh واshrبوا min رزق اللh وlا تcثوا في الأرض مفsidيin وid وkti xusa reer بنو إsrاaيilow اsتسقى موسى نabiy للaahi muuse uu waraab dalbay لqowmihi qoomkiisa uu waraab dalbay oo faqulnaa markaa aanu nidhi idrib garaac nabiyullaahi muusow bicasaaka ushaada alxajara dhagaxa ku garaac markuu ku garaacay isla markiiba fanfajarat waxaa ka soo burqatay minhu min alxajari dhagaxii xaggiisa isnataa casharata laba iyo toban ayaa ka soo burqadeen oo caynan min caynin il ah laba iyo toban il ayaa ka soo burqadeen qad xaqiiqe qali- calima wuxuu ogaaday kullu unaasin dad kastaahi wuxuu ogaaday mashrabahum makaanu cabitaankoodii dad kastaahi waxay ogaadeen makaanu cabitaankeedii wa qulnaa lahum waxaana u nidhi reer banu israa'iil kuluu cuna min risqi illaah risqiga ilaahay xaggiisa ka cuna washrabuu cada min risqi illaah risqiga ilaahayna cada walaa tacthow hana xadgudbinina fil ardi ardada dhexdeeda ha ku xadgudbinina mufsidiina xaal fiiha ardada dhexdeeda aad fasaadinaysaan waid waqti xusa istasqaa muusaa nabiyullaahi muuse uu waraaq dalbay liqowmihi qoomkiisa uu waraaq dalbay oo faqulnaa aan nidhi idrib bicasaaka ushaada ku garaac nabiyullaahi muusew alxajara dhagaxa ku garaac fanfajarat waxaa isla markiiba soo burqatay minhu min alxajari dhagaxa xaggiisa ka soo burqaday isnataa casharata laba iyo toban oo caynan min caynin il ah qad xaqiiqay calima kullu unaasin dad kastaahi waxay ogaadeen mashrabahum makaanu cabitaankoodii waqulnaa lahum waxaana ku nidhi kuluu cuna min risqi illaah washrabuu cada min risqi illaah risqigan ilaahay cuna oo cada walaa tacsow hana xadgudbinina fil ardi ardada dhexdeeda ha ku xadgudbinina mufsidiina xaal ardada aad fasaadinaysaan nicmooyinkiiyaa ilaahay xasuusin subxaanahu wa tacaala nimankan xilligii nabigeenna joogay calayhi salaatu wasalaam aabbayaalkoodii nicmadii loogu nicmeeyey ayaa la xasuusin iyagaa loogu dhawar- dhiga warrami war saasaan aabbayaalkiin igu nicmeeyey war maxaad nabigeenna uga hor imanaysaan sala allahu wasalam calayhi war maad xaqa qaadataan ayaa la leeyihi waxaa la yidhi waxaad xasuusataan xilligii nebiyullaahi muuse qoomkiisa uu waraab dalbay markii tiiha ay ku oomeen tiihu waxa weeye dhul saxaraha u ahaa oo bannaan waxaanu soo qaadanay daruur in lagu hoosiyey ilaa guryo male meeshu daruur ayaa har looga dhigay irsaaqadii marka ay cunaayeen markay oomeen nimankan oo mannigii iyo salwihii ay ku harraadeen waxay yidhaaheen nebiyullaahi muusew meeshu ceel ma laha meeshu webi ma laha nebiyullaahi muuse waxaanu rabnaa biyaanu rabnaa rabbigaa biyo noo weydii nebiyullaahi muuse marka rabbigii u tadarrucay ilaahayuu baryey markuu ilaahay baryey nebiyullaahi muuse waxaa lagu yidhi usha adigu aad wadato dhagaxan ku dhufo ku dhufo dhagaxan mucjizooyinka waxay ka mid ahayd nebiyullaahi muuse la siiyey mucjizooyinka nebiyullaahi muuse la siiyey ayay ka mid ahayd waxa weeye dhagaxa dabeecada biyaha wuu ka fog yahay dhagax caadi ah uu ahaa dabeecada biyaha wuu ka fog yahay dhagax caadi oo meel iska yaalay ayaa la yidhi ku garaac marka dhagaxan culimmada mufasiriintu way isku khilaafaanoo dhagaxani ma wuxuu ahaa dhagax oo nebiyullaahi muuse markaa uu watay sida usha uu watay dhagax gooni ah oo nebi muuse uu watay miyuu ahaa sida ushaba mucjiza uu watay ay ahayd dhagaxu ma mid uu sitay oo gaar aha mise wuxuu ahaa dhagax saxaraha iska yaalo oo la yidhi dhagaxaa un isaga dhufo dhagaxaa isaga dhufo labada tafsiirba culimmadu way ku fasiraan waxaase loo badan yaha dhagaxan inuu ahaa dhagax meesha iska yiilay oo caadi ah dhagaxaas ku dhufaa la yidhi usha fanfajarat minhu dhagaxii waxaa ka soo burqatay itnataa casharata cayna laba iyo toban ilood ayaa ka soo burqatay nimankan heer is- israa'iiliyiinta reer banu israa'iil wuxuu ahaa niman ay ku fogaatay casabiyaddu laba iyo toban qabiil ayay u qaybsami jireen marka si aysan isku dagaalamin oo aysan u buuqin ayaa qabiil kasta waxaa la siiyey il labiyo tobanka saasaa loogu qaybiyey laba iyo toban qabiil ayay ahaayeen waxaa dhagaxii marka looga soo burqiyey laba iyo toban il si aysan buuq iyo dagaal iyo meeshaba uusan uga dhicinba nicmooyinka ilaahay siduu ugu qaybiyey risqiga waa loo qaybiyey xataa intii qabiil ay ahaayeen ayaa biyo loo siiyey waa ka ilaahay yidhi qad calima kullu inaasin mashrabahum dad kastaa wuxuu ogaaday mashrabahum dad cabitaankoodii ogaadeen qabiil kastaa meesha ay ka cadaayeen ayay og yihiin qabiil qabiil midka kale ugu tegaayo ma jiro mid walbaa ishiisuu iska dhuuqi waxaan ku nidhi marka cuna risqigan ilaahay iska cuna oo waxa la cunaayo waxa weeye waa mannigii iyo salwihii waxa la cunaayo mannigii iyo salwihii wey cuna washrabuu min risqi illaah risqigan ilaahayna iska cada oo waa biyahan dhagaxa laga burqiyey waxaa isku goosaarta oo isku cuna markaad waxaa isku cuntaan walaa tacfow ficilkan casaa ah casiga waxaa weeye waxaa la yidhaahaa alictidaa waa xadgudubka waxaa kaloo casigu uu ku yimaadaa bimacna alfasaad laa tacfow bimacnaa laa tufsiduu labada macnoba waa loo isticmaalaa xadgudubka iyo fasaad marka haddii fasaad aad ka macnayso walaa tacfow ha fasaadinina fi lardi ardada dhexdeeda ha fasaadinina mufsidiina xaal aad fasaadinaysaan xaaladu waxay noqonaya tawkiid laa tacfow yaa lagu adkayna xaala mu'akida wey tawkiidu walaa tacfow ha xadgudbinina fil ardi ardada dhexdeeda ha ku xadkaanuu inay ahaadeen sababkeedii wy yakfuruuna kuwa ku kufriya ay ahaadeen biaayaati illaahi aayaadka ilaahay ay ku kufriyeen oo wayaktuluuna ay layn jireen annabiyiina nebiyaashana ay layn jireen bikayri alxaqi xaq la'aan ay ku layn jireen nebiyaasha ilaahay daalika midkaas oo min alkufri wa qatli alambiyaa kufrigaas iyo ambiyada dilkooda bimaa casow bisababi cisyaanihim caasintooda sababkeeduu ahaaday wa kaanuu wa bisababi kownihim ahaanshadooda sababkoodu ahaadoo yactaduuna kuwa xadgudba ay ahaadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala weli wuxuu hadal hayaa nicmooyinkii reer banu israa'iil uu u galay iyo sida nicmadaas ay uga hor yimaadeen oy ugu kufriyeen nicmada mar walbaba ilaahay wuxuu sheegaa markuu nicmo u galaba wuxuu dhinac dhigaa siday nicmadaa ugu kufriyeen nicmuu sheegi nicmadaa haddana siday ugu kufriyeen oo alla noo sheegi subxaanah waxaad xasuusataana la yidhi xilligii aad ku tidhaaheen muusow annagu u dul qaadan mayno hal cunto hal cunto annaguma u dul qaadanayno hadda nimankan laba cunto ayaa la siiyeye maxaa ay u leeyihiin hal cunto labada cunto waxa weeye waa manni iyo salwa manni iyo salwa ayaa la siiyey markaasay waxay ka dhigeen hal cunto ay ka dhigeen waxaa la leeyahay hal cunto nimankan waxay uga dhigayaan waa shay soo laalaabanaya mar walbaba shaygu marka hadduu mar walba kugu soo laalaabanaayo hal xabbuu la mid noqona saasay u yidhaaheen calaa dacaamin waaxid maxaa la isbeddel ma laha calaa dacaamin waaxid sidaasay nimankan u yidhaaheen hal cunto marka waxay yidhaaheen waxaanu kaa rabnaa nebiyullaahi muusow rabbigaa noo weydii waxyaalaha dhulka ka soo baxa rabbigaa ha noo soo saaro qayb ka mida mimaada waxa weeye mintaasi waa tabciidiya waxyaalaha ardadu ay soo saarto qayb ka mida wey waxa ardadu soo saarto kulligeed annagu ma wada helayno waan ogna laakiin bal qayb ha naloo soo saaro qayb ha naloo soo saaro waxyaalaha ardadu ka soo baxa tusaale ahaan waxay u soo qaateen baqli iyo qisaa iyo fuum iyo cadas iyo basal shantaa waxyaalood ay ka tilmaameen inay doonayaan shantaa waxyaalood ayay tilmaameen marka baqligani waxa weeye waa waxyaalaha cagaarka ah oo caleentooda la cuno oo dhulka ka soo baxa wey kullu maa tunbituhu alardu min alkhadraa wax walboo ardadu ay soo dhaliso wax cagaaran ah oo caleentiisa la cuno kaasaa la yidhaha baqli af carabi lagu yidhaha baqli wax walba oo ardada ka soo baxa oo caleenta bis laga cuno wey mirihiisana aan la cunayn mirihiisa aan la cunayn caleenta la cunaayo waa sida bahalkan maaragtaa baqalka laleeyahay iyo waxyaalahan caleemahooda la cunoo dhan iyo ayaa soo gelaya kuwaasay warsadeen qisahana waxa weeye waa nawcun yushbihu alkhiyaar waxaa la yidhaha nooc oo khiyaarka shabaha wey khiyaarka waxa weeye waa bahalkan soomaalidu ay u yaqaanaan qajaarka ay u yaqaanaan wey qajaarka waa nooc qaraha ka mida laakiin qaraha wuu ka liitaa xoogaa wuu ka liitaa qaraha waxaasay weydiisteen nooc qaraha ka mida wey laakiin qaraha rasmiga ma ah waa qaraha wuu ka liitaa qajaar a la yidhaah markii la bajiyo dhexdiisu ma guduudna waycadda waycadda sida badan dameeraha iyo waxaasaaba iska cunaba dameeraha iyo waxaasaa cuna sida badan qisahaasay weydiiseen fuumkan marka waxa weeye laba tafsiirba fuumka waa lagu fasiraa af carabiga fuumka waxaa la yidhaha xindada waxaa kaloo fuumka la yidhaahaa toontana waa la yidhaah toonta labadaba af carabi waa lagu yidhaha fuum wa fuumihaa toonteedii ah toonteedii weliba tafsiirka waxaa ugu dhow fuumkan in lagu fasiro toon maxaa yeeley basalaa la sheegay basal haddii la sheego toonna waa la sheegaa sida badan waa laba walaalo ah oon kala harin wey kalama haran basalaa la sheegay fuumka marka waxaa wanaagsan in lagu fasiro toon toonay weydiisteen waxay kala weydiisteen cadas cadaska waxaa weeye waa alfuulu lkabiir wey fuulka waaweyn digirta waaweyna cadaskan la yidhaah digirtan innaga waddankeenna ka baxda ma ah cadaska waddankeenna kama baxo sida kutubta qaamuuska iyo ay sheegayaan luqada waxa weeye alfuumul waxa weeye fuulka wey alfuulu lkabiir digir waaweyn wey waddamadaas carabta qofkii taga wuu arki waxa weye waxaa loo isticmaalaa suugada iyo waxaasay u isticmaalaan digir ahaan looma karsado suugo iyo waxyaalahaasa loo isticmaalaa xilliyada maaragtaa qabowga iyo xilliyadaasaa la cunaa way ku kululaynaya kulayday leeda kulayl ayuu cadasku leeyahy waxyaalahaasaaanu doonaynaa hay yidhaaheen waxaan kaloon doonaynaa basal basalna waan rabnaa oo waxyaalo kululay sida badan ilaahay weydiisanayaan subxaanahu wa tacaala oo bini aadamka kululeeya markii la cuno waa basashan caadigaa wey basashan aanu naqaano wey midda basalka caadigaa wey marka waxaanu doonaynaa nabiyullaahi muusew annagu hal cunto waan ka daalnay mana u dul qaadanayno hadda kabacdi ma u dul qaadanayno hal cunto waxaanu rabnaa waxyaalahaas in naloo soo dhaliyo oo qudradaha ka soo baxa iyo basashaa iyo qajaarkaas iyo toontaa iyo waxa digirtaa waaweyn iyo waxaasaan rabnaa beero qodotaho nala ka dhigo beero qodato ayaan rabna waxaanay adigoon qodan kuu soo dhalan maayaan shaqay u baahan yihiin marka waa niman subax walba malab iyo hilib isku cunaaya bini aadamka waxay ka mid tahay qooqiisay ka mid tahay iyo kibirkiisa bini aadamka nicmada sidaasu ugu kibraa sida badan nimanku waxay rabaan inay beero qodato noqdaan maxaa yeele waxaan beeraha laga helaa waxaan ay sheegayaan oo qajaarka iyo toonta iyo basasha iyo digirta iyo iyo qudradda iyo waa wax dhul beereeda beeraa laga dooni beerahaasaa laga helaa nabiyullaahi muuse waa u caqli celiyey atastabdiluuna aladii huwa adnaa bialadii huwa khayr war wixii khayrka badnaa intaad ka tagteen malabaad cunayseen iyo hilib markaasaa toon iyo basal iyo digir ilaahay weydiisanaysaan war maad ka joogtaan way diideen ma doonayno waan ku daalnay cuntada waxaanu rabnaa beeraha inaan qodanno wax naloo kaga soo dhaliyo beeraha nabiyullaahi muuse marka wuxuu yidhi ihbiduu misra waa yahay masar dega marka misriga marka ulajeedadeedu ma aha carrigan masar dhulka masar hadda la yaqaano masarkaasi loolama jeedo waxaa loola jeedaa misran min alamsaar meel uun magaalooyinka ka mid a aan tagnu hadda dhul saxarahaanu maraynaa meelahan beer lagama qodanan karo waa dhul saxara ah magaalada aanu tagno filistiin aanu tagno halkaas markaad degtaan markaasaad beero qodato noqonaysaa marka waxaa loola jeedaa misran min alamsaar meel uun magaalooyinka ka mid a aan tagno halkaa dega fa inna lakum maa sa'altum waxaad weydiisataan waa helaysaa adinkaa dhadhaminaaya kulaylkeeda kulaylkeeda adinkaa dhadhaminaaya waa laydin siin nimankii marka sidii ay noqotay markii carrigii filistiin ay soo degeen oo baytulmaqdis ay degeen beero qodatay ka bixi waayeen beertii mar waa bii mar waa bixi dadkii xoogga lahaa maahane dad kale kama shaqayn karaan nimankii waxaa qabtay dulli waa ka ilaahay yidhi waduribat calayhim idillatu walmaskana waxaa dushooda la yeelay dulliyaa dushooda la yeelay iyo fakri fakri ka bi'i waaye nimanka dhibaato oo nimanka waxaa la yidhaha xataa haddii beeruhu u baxaan mar walbaba oo beertu xataa si wanaagsan ay ugu baxdo waxay leeyihiinaa la yidhi laabahalkii waxay u barteen cirka ka soo degi jiray mar walbee waa idinka dhammaan ahaa qalbiga uga taagan waa idinka dhammaan ayaa qalbiga uga taagan hadduu xataa beertii u buuxdo qalbiguu faqiir ka yahay balaayadaasaa ku dhacday nimanka oo waxa weeye yahuudda mar walbaba sifadaasi kama harto waa niman dullaysan oo qalbigana fakri ka hayo midka taajirkaa wuxuu isleeyahay waxaan berrihii kaa dhammaanayo welweluu ku noolyahay yahuudigu welwel ayuu ku noolyahay fakriyaa ilaahay daba dhigay subxaana wabaa'uu biqadabin min allah caro ilaahay aa ku dhacday nimanka caro ilaahay ayaa ku dhacday waxaana caradaas ilaahay ugu dhacday biannahum kafaruu biaayaati illaah wayaqtuluuna annabiyiina bigayri alxaq labadaas maado ayaa cadhada ugu dhacday ilaahay dadka iskama maago cadhadana ilaahay dad aan waxba galabsan ilaahay kuma dejiyo nimankani waxay sameeyeen alkufru biaayaati illaah nicmooyinka ilaahay ku kufriyeen nimanka imisa nicmay ku kufriyeen nimanka imisa nicmo ayay nimankan ku kufriyeen waa tii la yidhi qaryada gala war sujuud ku gala dembi dhaaf ilaahay weydiista waa kuwii dabada ku ribanayey waa kuwii yidhi xidda xidda xidda ayay yidhaaheen waxyaalaha way bedbedeleen waxay dhaheen alle xinda yidhaaheen xinda xinda iyo xabbatun fii shaciira iyo waxaasay yidhaaheen ay ku bedbedeleen nicmooyinkiiay ku kufriyeen ambiyada ilaahayna way layn jireen ambiyada ilaahayna qaybo badan ee ambiyada ilaahay ka mida ayay nimankan xaq la'aan ku dileen ambiyadaas ay dileen waxaa ka mid ahaa laba nebi oo isdhashay si toosay u dileen nebiyullaahi zakariya oo aabbihii ah iyo wiilkiisii oo nebiyullaahi yaxya laba nebiya ahayn labadaba way dileen reer banu israa'iilaa dilay nebigii loo soo diraba way laayaan way dilaan ambiye ilaahay laayeen marka taas waxa weeye sababkeeda waxay keentay cadho ilaahay inay nimankani ku dhaco cadhaa ku day nin nabi dilay nabi ilaahay dilay dhiiggiisii daadiyey ya cadho uma dhimana cadho uma dhimana marka maxaa loo yidhi bikayri alxaq ambiyadii waxay ku laayeen xaqdarro xaqdarray ku laayeen dee nebi ma waxaa jira xaq lagu dilo nabiga mar dilkiisu xaq noqonayo miyaa jira marka ilaahay uu yidhi xaq la'aanay ku dileen ambiyadii waxaa la leeyahay nabi horta dilkiisu mar uu xaq yahay maba jiraba in la dilo mar uu xaq noqonayo maba jiraba laakiin nimankan waxaa la leeyahay iyagu xataa way aaminsanaayeen inuusan xaq ka gelin iyagaa xataa aaminsanaa inuusan xaq ka gelin ambiyada ay dileen maxaa yeele ambiyada waxay ku dileen waxa iyaga maslaxo u ahuu nabigu u sheegaayo war ilaahay rumeeya war jannada ilaahay shaqaysta war cadaabka ilaahay waxyaalihii sababka u noqon lahaa ha samaynina nabigaa isagoo dhahayo qoorta ka dhilaayo marka iyagu xataa way aaminsanaayeen xaqdarre inay ku jireen daalika midkaas oo min alkufri ah kufrigaa ay sameeyeen oo aayaadka ilaahay ku kufriyeen iyo waqatli alambiyaa bimaa casow bisababi cisyaanihim caasintooda sababkoodu ahaaday wa bisababi kownihim yactaduun ambiyada dilkooda maxaa ku kallifay iyo kufriga waxaa ku kallifay almacsiya walictidaa almacsiya walictidaa ilaahayay ku caasiyeen wayna xadgudbeen taasi waxay dhashay inay ambiyo dilaan marka maxaa yeele qof aan xadka ka tallaabin nabi ma dilayo qof aan caasi ahayna nabi ma dilo marka nimanka waxaa taa ku kallifay almacsiya waalictidaa aayaddan marka waxay kufa kuu faa'iideyn ood ka fahmi macsiyada haddaad samayso ood ka hari weyso oo afar iyo labaatanka saac macsiyo aad ku jirto waxay ku gaarsiin macsiyadii wax ka weyn maxaa yeele nimankan macsiyadii waxay gaarsiisaa la yidhi ambiye inay dilaan waxaa la yidhaha addembu yajuru ila dembi dembigu waxaa la yidhi dembi kaleu kuu soo jiidaa dembigu dembi kale ayuu kuu soo jiidayaa laleeyahy dembi dembi kaleu kuu soo jiida marka nimankan macsiyo siday u taataabanaayeen u taataabanaayeen heer waxay gaaleen ambiye ay dileen marka ambiye ay dileen marka aayaddan waxaa laga fahmi qofku hadduu dembiga uu bartay iska dayn waayo waxyaala ka wuu sii tallaabsan waa sii weynaanaa dembigu ilaa heer xun uu gaarsiiye wy إن الذين آمنوا والذين هاadوا والنصارى والصاaبعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذي kuw إن الذيina kuwii آamanوu alla rumeeyeen iyo والذيina kuwii haaduu yahuudiyoodeenoo yahuudda noqdeen iyo والنasaarى nasaarooyinkii iyo والsaaبiciina kuwii ka leexday diimahoodii hore man duulkii mankaasoo aamana billaahi alla rumeeya walyowmi yoomkana rumeeya yoomkaasoo alaakhiri dambeeya oo wa camila huwa mankaasi camalan camal fala camalkaasoo saalixan wanaagsan falahum duulkaasi waxay leeyihiin ajruhum ajirkoodii ay leeyihiin cinda rabbihim rabbigoodii barbaariyey agtiisay ku leeyihiin ajirkaa walaa khawfun cabsina calayhim duulkaa dushooda ma ahaanin walaa hum duulkaasina ma ahani yaxzanuuna kuwa tiiraanyooda aakhiro ina aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyeen iyo waladiina kuwii haaduu yahuudda noqdeen iyo wanasaara nasaarooyinkii iyo wasaabi'iina kuwii leexdeen oo diimihii iyagu ay haysteen ka leexdeen man duulkii duulkaasoo aamana billaahi alla rumeeyey walyowmi yoomkana rumeeyey yoomkaasoo alaakhiri dambeeya oo wa camila huwa mankaasi camalan camal falay camalkaasoo saalixan wanaagsan falahum duulkaasi ajruhum ajirkooday leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku leeyihiin walaa khawfun cabsina calayhim duulkaa dushooda ma ahaanin walaa hum duulkaasina ma ahaanin yaxzanuuna kuwa tiiraanyooda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo sheekaynayey nimankii reer banu israa'iil nicmooyinkii ilaahay uu ugu deeqay iyo nicmooyinkaas siday ugu kufriyeen ayaa rabbi ka soo sheekaynayey subxaanahu wa tacaala ilaahay marka aayaddani wuxuu gaal oo dhan ayuu si toosa ilaahay ula hadlay gaal oo dhan caam ahaan yahuuddii hadda laga soo sheekaynayey iyo qolo nasaare ah iyo saabi'iin iyo mu'miniin bialsinatihim ina aladiina aamanuudaas waxaa loola jeedaa aamanuu bialsinatihim waa kuwo munaafiqiin oo carabka kaliya aamanaa ka yidhi iyo waladiina haaduu kuwa yahuudda ah waa sidii reer banu israa'iil iyo nasaarada nasaaradani waa kuwii nebiyullaahi ciise rumeeyey kabacdina nebiyullaahi moxamed ku kufriyey oo kirishtankaagu kuwii kirishtaamoobeyu iyo saabi'iinta saabi'iintana waxa weeye waa qolo ka soo leexatay yahuuddii iyo nasaaradii labadaba way ka leexdeen labadaba kuma jirnay waxaad waddaan waxaad waddaan kuma jirno markaase iyaguna diin baadila oo iyagu ay samaysteen ayay iska samaysteen waddo kaleoo qardadicisay mareen saabi'iintu diimahan oo dhan way ka leexdeen intaasoo dhan kuwan munaafiqiinta ah oo carabka aamannaa kale uun iyo kuwa yahuudda ah iyo kirishtanka iyo kuwa saabi'iinta oo yahuud iyo nasaara labadaba ka leexday intaasoo dhan hadday ka toobad keenaan waxaas oo ilaahay ay si toosa u rumeeyaan maalinta aakhira ay rumeeyaan camal saalixa ay la yimaadaan ajiraa ilaahay siina dembigii horena ilaahay waa ka dhaafay waxba laydinma haystaa lii yahuud hore noqda kirishtan qofku hore ha u ahaado saabi ha noqdo munaafiq ha noqdo hadduu ka soo laabto waxaasoo dhan oo ilaahay uu toobad keeno oo maalinta aakhira uu rumeeyo oo camal saalixa uu sameeyo ajiraa ilaahay ka ballanqaaday subxaanahu wa tacaala waxay noqonayaan dadkan mu'miniinta ahoo run ah ayay ka mid noqonayaan mu'miniintaas wixii la siiyo ayay iyaguna helayaan waid akhadnaa miihaaqakum warafacnaa fawqakum uduura khuduu maa aataynaakum biquwa khuduu maa aataynaakum biquwatin wadkuruu maa fiihi lacallakum tattaquun waid wakti xusa reer banu israa'iilow akhadnaa aan qabannay miihaaqakum ballankiinnii aan qabannay oo wa rafacnaa aan kor yeelnay fawqakum dushiinna adduura jabalkii aan dushiinna ka kor yeelnay oo wa qulnaa lakum adinka aan idiin nidhi khuduu qaata maa ayoladii kii qaata aataynaakum aanu idin siinay oo min alkitaabi kitaabkii ah biquwatin xoog ku qaata quwa waxaa loola jeedaa bijiddin si dhab ah u qaata wey wadkuruu xusa maa ayoladii xusa fiihi maa aataynaakum fiihi fii maa aataynaakum waxa aanu idin siinay dhexdiisa waxa ku sugan xusa lacallakum likay tattaquuna si ilaahay aada uga cabsataan u xusa kitaabkaa waxa ku sugan waid wakti xusa akhadnaa aanu qabannay miihaaqakum ballankiinnii oo wa rafacnaa fawqakum dushiinnana aanu kor yeelnay adduura jabalkii oo wa qulnaa lakum aanu idink idinku nidhi khuduu qaata maa ayoladii kii aataynaakum aanu idin siinay biquwatin xoog ku qaata bijiddin waijtihaad wadkuruu xusana maa ayoladii kii xusa fiihi fii maa aataynaakum kitaabkaas aan idin siinay dhexdiisa waxa ku suganna xusa oo ku camalfala lacallakum likay tattaquuna si aad u cabsataan oo ilaahay uga cabsataan nimankan reer banu israa'iila niman macangaga oo ilaahay si toosa uga hor yimid ayay noqdeen si kasta oo la yeelay haddii loo nicmeeyey haddii daacuun samada lagu soo dejiyey waa diideen xaqi waa ka soo jeedaan kuwii dhintay baadilkii ku dhinte kuwii kaloo arkaayey iyaguna kuwii waxay la taagan yihiin dulmigii dulmigii weli la taagan yihiin iyo ka hor imaadkii xaqa ilaahay ay ka hor imaanayeen marka waxaa la sameeyey si kale inta la waayey waxaa la sameeyey ballankii iyaga lagula ballamay in ay rumeeyaan nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabkii towreed ay ku dhaqmi waayeen waxaa la sameeyey jabalu duur jabalaa la soo fujiyey jabal dhan oo weyn oo magaalada dhan ka sii weyn ayaa la soo fujiyey markaasaa meeshii ay degganaayeen oo deegaankooda ayaa saa loo kor yeelay madaxooda korkooda ayaa jabalkii iyadoon la taabsiinaynin ayaa madaxooda dushooda jabalkii la saaray inta la soo fujiyey markaasaa waxaa la yidhi khuduu maa aataynaakum haye hadda qaata haddii kale waa idinku daynaynaa jabalkaas jabalkaasaan faraha ka qaadaynaa qaata hadda biquwa ku qaata si xooga oo dhaba ruma ku qaata wadkuruu xusana maa fiihi waxaas aanu idin sinnay oo kitaabka waxa ku dhex jira xusoo ku camalfala afka keliya lagama rabo waan qaadanay camalfalaa laydinka raba ku camalfala lacallakum tattaquuna likay tattaquuna si aad alla uga cabsataan oo taqwo aad u heshaan sameeyaa la yidhi sida way sameeyeen marka way sameeyeen kitaabkii way qaateen marka kitaabkii way qaateen way rumeeyeen alle way toosnaadeen muddo ka bacdi haddana way isbedeleen markii jabalkii laga dulqaaday ay arkeen waa ka ilaahay yidhi haddana uma markaa ka bacdi tawallaytum waad jeesateen min bacdi daalika akhdigaas akhdu lmiihaaq ballankaa adin aadinku qabannay iyo jabalkaa aan idinku rigaalnay ka bacdi waad jeesateen falowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa ma ahaateene calaykum dushiinna ilaahay uu fadilay wa raxmatuhu ilaahay naxariistiisii ma ahaateene lakuntum waxaad ahaan lahaydeen min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayaad ka mid noqon ilaahay fadligiisaad isaga nooshiin uma tawallaytum waad jeesateen haddana min bacdi daalika akhdigaas miihaaqa aan idinku qabannay ka bacdi waad jeesateen falowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa ma ahaateene calaykum korkiinna ilaahay uu fadilay wa raxmatuhu ilaahay naxariistiisa ma ahaateene lakuntum waxaad ahaan lahaydeen min alkhaasiriin kuwa khasaaray ayaad ka mid noqon layd ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi markii kitaabkii qaata la yidhi jabalkii uga fakanayeen way qaateen maalmay toosnaadeen niman wanaagsan noqdeen markii jabalkii laga dulqaaday uma tawallaytum bacda dalik waad jeesateen sidiinnii horead haddana u laabateen sidiinnii hore ayaad u laabateen war haddii fadliga ilaahay uusan jiri lahayn oo raxmadda ilaahay aysan ballaaraan lahayn dad khasaaraad ba noqon lahaydeen hal maruu ilaahay idin gumaadi lahaa isagoon dhagax iyo jabal iyo korkiinna yeelin ayuu hal mar ilaahay cadaab si toosa idinku soo dejin lahaa ee mar walbaba waxa ilaahay idinku canaananaayo oo uu leeyahay qaata inta jabalka idinku soo fujiyo oo manniga iyo salwaha uu idiin siinaayo war ilaahay khayru idinla jeceliy ee daqiiqaduu ilahay idin halaagi karaa daqiiqad ayuu idin halaagi markaasaad waxaad noqon lahaydeen kulligiin kuwo gaalnimo ku wada dhinta oo cadaab ku waara hal mara ilahay idin dili lahaa waa khasaaro adduun iyo aakhira ah walaqad xaqiiqee calimtum waxaad ogaateen reer banu israa'iilow alladiina kuwii ayaad ogaateen ictadow xadgudbay minkum xaggiinna xaal kuwaas ay ka mid yihiin fi sabti sabtiga dhexdiisa xadgudbay oo faqulnaa lahum kuwa aanu ku nidhi kuunuu ahaada qiradatan daanyeero daanyeerahaasoo khaasiina hungoobay fajacalnaahaa jacalna almaskha masakhaas aanu nasakhnay nimankaas daanyaro aanu u nasakhnay waxaanu ka yeelnay nakaalan cadaab lagu cibro qaataanu ka yeelnay limaa ayiladii kii ayaanu uga yeelnay bayna yadayhaa yadayilmaskha masakhidaas aanu nasakhnay ummadihii hortooda ahaaday cadaab lagu cibro qaataanu uga yeelnay wamaameladii kiina cadaab lagu cibro qaataanu ugu yeelnay khalfahaa khalfa almaskha masakhidaas gadaasheeda ah wa mawcidatan waanana waa uga yeelnay masakhidaas lilmuttaqiina waanadaasoo lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaya u sugnaatay walaqad xaqiiqee calimtum waxaad ogaateen reer banu israa'iilow alladiina kuwii ayaad ogaateen ictaduu xadgudbay ictadow xadgudbay ictadow xadgudbay minkum xaggiinna xaal ay ka mid yihiin fi sabti sabtiga dhexdiisa xadgudbay waad ogaateen faqulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuwaa xadgudbay kuunuu ahaada qiradatan daanyeero ahaada daanyeeradaasoo khaasi'iina ee hungoobay fajacalnaahaa maskhadaas nasakaas aan nasaknay oo daanyaro aan u nasaknay waxaanu ka yeelnay nakaalan cadaab lagu cibro qaato lima ayo ladii kii aan uga yeelnay bayna yadayha yaday ilmaska masakhidaas horteeda ahaaday wamaama ladii kiina waanu uga yeelnay khalfaha khalfa almaska masakhidaas gadaasheeda ahaaday wa mawcidatan waanana waan ka yeelnay waanadaasoo lilmuttaqiina usugnaatay kuwa alla ka cabsanayo nimankii reer banu israa'iila lala hadli oo xilligii nabigeenna joogay sala allahu wasalam calayh maxaa yeele hadalkan oo dhan wuxuu ku saabsan yahay yahuuddii nabigeenna waktigooda joogtay sala allahu wasalam calayh waxaad og tihiin kuwii xadgudbay maalinta sabtiga maalinta sabtiga kuwii xadgudbay oo minkum weliba adinka reer banu israa'iil idinka mid ahaa kuwa sabtiga xadguda waxaa weeye xilligii nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam israa'iiliyiinta uu ku dhex jiray oo diinta uu ku faafinayey waxaa lagu imtixaanay bal inay ballanka ilaahay qaadanayaan maalinta sabtiga ma ugaarhsan kartaana liid maalintaa waa cibaado cibaadaysta maalintaa sabtiga ma ugaarhsan kartaan mallayna ma doonan kartaan badda kama doonan kartaan joojiya maalintaa sabtiga waa cibaado marka malaygii waa lagu imtixaanay maalintii sabtiga mallaygu wuxuu samayn badda korkeedu iska soo sabayna xeebtuu iska soo buuxinaa xeeb iyagii halkanay taagan yihiin way fiirinayaan ma qaadan karaan waa laga xarimay maalintii sabtiga mallayga ha ugaarsanina layidhi joojiya bal nimankan waa la fiirin waa la fiirin ilaa waxa weeye qofka muuminka ah mararka qaar ilaahay wuxuu ku imtixaanaa xaaraan uu gacantiisa ku gaaro ayaa mararka qaar loo soo dhoweeyaa adigaa lagu fiirina xaaraana laguu soo dhoweyna halkana laguu keeni wax kaa hor taagan male waa imtixaan ilaahay koruu kaa waardiyeyn marka bal saad yeeshaa lagu fiirin nimankan sidaasaa loo sameeyey mallaygiiyaa badda iska sabaynaayo xeebtuu iska sabayn halkanuu iska yaallaa halkanay joogaan way fiirinayaan ma qaadan karaan markii dambe waxay sameeyeen shabaagtii u dhigeen mallaygii sabtigii shabaag weyn ayay sameeyeen sabtigii marka ku aruuriyeen malaygii axaddaan qaadanaynaa yidhaah axaddan ha maxay isdhaantaa hadde marka nimana macangagoo madax adag wey nimankan wax walbada samaynayo sabtigiiyay u dhigeen shanaagta ay u dhigeen shanaagtaasuu ka soo buuxsami sabtiga malaygii axaddaan qaadanaynaa dheen marka ma aanaan ugaarsan axaddiyaan ugaarsanay mina waa sabtigii ugaarsanay xadgudubkaasay sameeyeen de ilaahay dagayaan subxaanahu watacala ma ilaahay alla siri karaa subxaanahu watacaala ilaahay marka nimankaas si kasta markii loo galay oo kuwii ugaarsaday sidaa ay sameeyeen waxaa ilaahay ku yidhi kunuu qiradda daanyaraabaa loo bedelay bini aadamnimadii o dhan waa laga bedelay daanyeero ayaa laga dhigay daanyeeradaas oo khaasiina hungoobay hungoobadu waxaa looga jeedaa mubcadiina min raxmat illaah daanyarada daanyaro waxaa jira cadaab aan gelayni kuwana waxa weeye waa daanyaro hungoobay oo la naanayo haddana daanyeerka kaleada idinka ron wey daanyeerka kaleo caadiga ah kaa la ciqaabi maayo cadaabna ma gelayo laakiin idinku waxaad noqoteen oo laydiin nasakhay daanyaro hungoobay oo naxariista ilaahay ku hungoobay oo cadaab uun ku waarayaad noqoteen nimankaa marka waxaa la yidhaha saddex maalmood ay daanyaro ahayeen saddex maalmood ayay daanyeero caadi ahayeen kuwii mallaygaa ugaartay oo xadgudbay ka bacdina way dhinteen maxaa yeele waxaa la yidhaha shayga marba haddii la nasakho oo suuraddii bini aadamka laga nasakho suurad kale loo bedelo maba noolaado saddex maalmood ka badan saddex maalmood wax ka badan maba noolaadoba shayga marba haddii la nasakhoba marka culimmada waxay leeyihiin daanyeeradan hadda jooga ma aha kuwii reer banu israa'iil loo nasakhay ma aha way dhinteen kuwaa saddex maalmood maba soo dhaafinba shayga marba haddii suuraddiisa laga nasakho horu ka dhintaa horay ayuu ka dhintaa kuwani ma aha waa khalqi kaleo ilaahay uu abuurtay makhluuq kaleu ilaahay abuurtay waa ee la dhihi maayo waa israa'iiliyiin daanyaradani daanyarada israa'iiliyiin wey la dhihi maayo waa khalqi kaleo goonidiisa ilaahay u abuuray kuwani fajacalnaaha waxaanu ka yeelnay marka middaas maskadaa nasakhidaas waxaanu ka yeelnay maskadaas la nasakhay nakaalan cadaab lagu cibro qaato limaa bayna yadayha wamaa khalfaha kuwii ka horreeyey maskadaas waxaanu uga yeelnay waxay ku cibro qaataan waxa gadaashooda imaan doonana waa ku cibro qaadanayaan kuwii horena waa ku cibro qaadanayaan waxaan kaloon ka dhignay waano dadka mutaqiintaana waanay u tahay mutaqiinta toosanna waanay u tahay oo waxay is leeyihiin adinkuna haddaad sidaa u qalloocataan saasaa laydin geli nimankaa waxa doo- daanyaro loogu bedelay soo maaha dembi ay galeen war qof walbow mutaqiya marka waa isjira waa is ilaalina oo wuxuu is leeyahay haddaad qalloocato sidaasoo kalea kuu dambaynaysa